tallaabno halkana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana dhagaystaale waxaa la gaaray haddaan idiin soo gudbo jirna warka subax iyo xamdi baraade aad baad umahadsantaa faaduma bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhawaada warka subax oo inii akhri doonto anigoo xamdi mahad yariyo qodobadana waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka heer federaal ee madaxa bannaan oo dowlad goboleeda dalka ugu baaqay bilaabidda doorashada golaha shacabka afhayeenka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa booliiska caalamiga ah interbool kala hadlay la dagaalanka al-shabaab xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo isbitaal ku booqday dad dhowaan ku dhaawacmay qarax ka dhacay xero barakac oo ku taala magaalada guraceel dowladda soomaaliya ayaa dalka dibaddiisa caafimaad ugu qaadaysa fanaanada soomaaliyeed ee binti cumar gacal akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynayaasha maraykanka iyo shiinaha oo yeeshay kulan qabska taleefonka ah iskuna raacay iskaashiga labada dal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door koroonaa markana isaguyo faahfaahsan guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa madaxda dowlad goboleeda dalka ugu baaqay bilaabidda doorashada golaha shacabka afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed aadan dagaal safiina ayaa sheegay in dhammaan goobaha ay ka dhacayeen doorashooyinka ay gaarsiiyeen qalabkii loogu talagalay
dhammaan gobolada iyo muxuu ahaayey magaalooyinka loo asteeyey doorashada agabkoodii waa diyaar waa u kala dirnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maamul goboleedyadii qaarna way gaadheen intii kalena britole haddii ilaah idhaahdo sanaaduuqdii iyo agabkii dhammaystirayey doorashada inay qabtaan ayaan u kala dirnay ayaamaha soo socda waa la arki doonaa insha allahu tacaala doorashadii oo la gelayo oo ka socota dhammaan deegaanada iyo maamul goboleedyada maamul goboleed kasta laba magaalo ayaa lagu qabanayaa haddii ilaahay dhahdo puntland laba magaalo galmudugna laba magaaloa lagu qabanayaa hirshabeellena laba magaalo koonfur galbeedna laba magaalo maalintii shalay toola ahayd waxaan ku dhawaaqnay sagaalkii xubnood dufcaddii labaad ama doorashadii labaad ee muxuu ahaye noo soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka somalilan xarunta villa roosa ayaanu shalay toola kaga dhawaaqnay sagaal kursi oo saddexna isku erge ahaayeen saddexna isku erge ahaayeen laba isku erge ahaayeen halna keligii uu ahaa ilaa hadda waxaa diiwaangelintoodii socota odayaashii odayaashii dhaqanka iyo labadii xubnood ee arrimaha bulshada ayaa la diiwaan gelinayaa afartii ergo saddex ergaa la diiwaan geliyay oo maanta dhammaatay beri toole haddii ilaahay idhaahdo hal ergaa dhiman oo saddex kursi dooranaysa halkaa ergo marka diiwaangelinteedu beri toole dhammaato waxaa loo gelayaa diiwaangelinta muxuu ahaaye ergadii codadka muxuu ahaye dhiibanaysay kadib bay murashaxiintu ayaan u yeedhaynaa maalinta la doorashadana aan og sheegayna haddii ilaha idhahdo sagaalkaa kursi baa hadda lagu shaqaynaya waayahay ergooyinka kale ee dowlad goboleedyadu ay doorashadoodu ka dhacayso iyagaa ma diiwaan gelisan iyagu ilaa hadda xaggey hawshooda idin maraysa sida iminka qaabkan ay ummaddu u aragta ee guddiga maamulka somalilan uu soo gudbinaya xubnaha sagaal buu hadda soo gudbinay oanu sheegnay toban baa ku xigaya haddii lahado isla maalinta laga faaruqo kanbaa ku xigi doona sidaas si lamid ah ayay maamul goboleedaduna ay noogu soo gudbinayaan guddiga doorashooyinka heer federaal marba inta diyaarka ee la qaban karayo ayaa lasoo gudbinaya laakiin waxaan ku dadaalaynaa afarlaatanka disembar inaanay kadib marin haddii ilaaha idhaahdo
afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed aadan safiina oo ka hadlayey ama sheegay in qalabkii doorashooyinka ay gaarsiiyeen goobaha ay ka dhacayso doorashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa beenisay in ra-iisul wasaare rooblo oo wadahadal la yeelanayo hogaamiyaasha al sunna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan al cadaalo oo waraysi siiyey raadiyo muqdisho ayaa sheegay in ra-iisul wasaare rooblo uusan dhusmareeb u teginin inuu wadahadal la galo al sunna
dabcan cadaadis ma jire ra-isul wasaaraha iyo muxuu ahaa madaxweynaha galmudug iyo madaxda kale intaba waa islaaf darteed in doorashooyinka dalka la dardargeliyo waxa lawixi doorashooyinka ay u baahnaayeen ama dadaal ahaana waa la bixiyey dabcan marka cadaadis ama bareeshar gaara ma jiro ra-isul wasaaruhu waana ka hadlay hadda intuu halkan joogay horena wuu uga hadlay dabcan dowlad goboleedyadana marar badan ayuu kala hadlay iyaguna waa u diyaar heshiis ayaana jira golaha wadatashiga qaranka ee hadda ra-isul wasaaruhu guddoomiyo muxuu ahaa arrinta ay ka gaareen oo jadwalaysan marka wax culays ahoo hadda socoshada doorashada ku saabsan halkan ka jiraa ma jirto laakiin guud ahaan ra-iisul wasaaraha maaragtay doorashada keliya maahana waddanka amnigiisa iyo siyaasadiisa iyo dhaqaalihiisa intaba mas-uuliyada ka saaran marka inuu madaxda galmudug iyo madaxda kale soomaaliyeed cid kasta intii muxuu ahaa ukrainkiisa uu kala tashado oo uu kala hadlo oo ay aragti ka wada yeeshaan arrimahaas waa mas-uuliyad guud waana arrin ka go-an ra-iisul wasaaraha dhuusamareeb hadda diyaar ma u tahay golaha shacabka inuu ka bilowdo mudane wasiir
dabcan hadda aniga galmudugna afhayeenuma ihi guddiga doorashooyinkana afhayeenuma ihi waxay ku fiican tahay su-aashaas in la weydiiyo muxuu ahaa guddiga doorashooyinka galmudug iyo madaxda galmudug laakiin saansaanta guud ee magaalada ka muuqata iyo muxuu ahaa heshiiska muxuu ahaa madaxda galmudug ay qaybta ka yihiin iyo go-aanada laisla gaaray intaba sidaas ayay dhigayaan saansaantii muxuu ahaa iyo diyaargarowga doorashaduna si wanaagsan ayuu uga socdaa
warar qaar waxa ay sheegayaan in ra-isul wasaaraha tegitaankiisa ay qayb ka tahay wadahadallo lala galo kooxda sheegatay inay ahlusunno yihiin oo ku sugan balahowd arrimahaasi ma jiraan
ma jirto walaalo arrintaa waxba kama jiraan waa waa waa waa been abuur meeshaan maamulaa ka jira la yidhaahdo galmudug ra-isul mowqifkiisa waqti hore ayuu caddeeyey mowqifkaas ayuuna ka taagan yahay maamulka iyo madaxda halkan ka arimiya iyo isugu jira ayuuna muxuu ahaa ra-isul waaruhu la la la wadaa wixii maaragtay gacan iyo caawimaad uga baahiyey marka arrintaas
kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo qadka teleefoonka ugu warramayay waryaheena cismaan aadan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa booliiska caalamiga ah interpol waxa uu kala hadlay la dagaalanka al-shabaab taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar oo safar shaqo ku jooga magaalada layon ee dalka faransiiska ayaa kuna la qaatay xogayaha guud ee booliiska caalamiga ah interpol labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga ka dhexeeya booliiska soomaaliya iyo kan interbool ee ka hortaga caalamiga ah waxaa loogu yeero argagixisada taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa uga mahad celiyey xogayaha guud ee booliiska caalamiga ah wada shaqaynta ka dhexaysa isagoo sheegay in ay dhinacooda dardargeli doonaan booliiska caalamiga interbool ayaa ciidamada booliiska soomaaliya ee dalka dalalka caalamka waxa ay kala shaqeeyaan soo qabashada dadka dembiyada culus kala xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa cisbitaal ku booqday dad dhowaan ku waxyeeloobay qarax ka dhacay goob barakac oo ku taalla magaalada guraceel maxamed deeq cabdi maxamuud ayaa warkaas soo diray
xildhibaan ismaaciil mukhtaar nuuno oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ahna xubin ka mid ah guddiga arrimaha bulshada ayaa maanta booqasho ugu tegay iyo kormeer iyo xaaladda ay ku sugan yihiin si uu u ogaado dad dhowaan dhaawacyo ay kasoo gaareen waxyaabaha qarxa degmada gurceel oo maalmo ka hor kula qarxay dadkaasi oo u badan caruur bukaanadan oo ku sugan mid ka mid a cisbitaalada degmada gurceel ayaa xildhibaanku maanta uu u tegay waxa uuna ka waraysay xaaladda ay ku sugan yihiin dhaqaatiirta gacanta ku haysa dhaawacyada saan hore idinkugu sheegayba meesha waxaa weeye qarax waaye waxaa gaaray marka waxay qabaan inta koowaad gubashada heerka koowaad ah iyo dhaawacyo oo firarkii iyo waxyaabihii gaaray ah
qaar ka mid ah ehelada dadka dhibaatadii soo gaartay oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay codsadeen in wax loo qabto maadaama xaalad adag ay dadkani ku jiraan caruurna u badan yihiin manaa hadeer waxaa manaa dhaawac meesha noo yaala oo daawaan u baahannahay oo isbitaalkiiaan hadeer aan joognaa isbitaalkiina kolba hadeer wax annaga aan haysano oon maanta aan daawo aan iskaga dhiibi karnana ma lahan marka dadka walaaleen waxaan ka codsanaynaa inay markaas noosoo gargaaraan xildhibaan nuunow oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ujeedka socdaalkooda uu ahaa sidii dadkani heerka ay ku sugan yihiin iyo xaaladooda loo ogaan lahaa iyo sidii loola tacaalay islamarkaana waxa uu fariin u diray cid waliba oo arrintooda wax ka qaban karta maadaama ay yihiin dad danyar ah waxyeelana ay ka soo gaartay waxyaabaha qarxa
booqashadeedu waxay ahayd dadkan inaan la wadaago baahiyaha dhaawaceed inay qabaan inaan arko sida marka warbixinta iigu timid aan ugu imid way kala duwan tahay sida ay warbixinta iigu timid waxaa ka duwan sida aan arkay dad madaxii jaban yahay lugihii jaban yihiin calooshii maaragtay gogo-an tahay gubasho ay u dheer tahay ka famili ahaan dadka dhibaatadaas ama masiibadaasi ku habsatayna markaan fiiriyey dad maaragtay kari kara heerkaas dhibaatay intaas in la eg dadkii uu ordaayay ilmuhu oo familkaasoo ka koobnaa ilaa iyo afar iyo toban oo qaar ay dhinteen oo saddex dhimatay iyo afar dhaawaca iyo toddoba kale ay ku maqan tahay xaafadii ayagii la rabo in lala tacaalo ay maaragtay alyoomkooda lagula tacaalo dadkii la tacaali lahaayna xaaladda hadda aan u jeedna ay ku jiraan maalmo ka hor ayaa dadkan oo deganaa xero barakac oo lagu magacaabo kaamo qootiro kuna yaala degmada gurceel waxaa waxyeela ka soo gaartay haraadiga waxyaabaha qarxa oo goobta yaalay maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
dowladda soomaaliya ayaa dalka dibaddiisa caafimaad ugu qaadaysa fanaanada qaran ee binti cumar gacal oo dhowaanahan ku xanuunsanaysa magaalada muqdisho maxamuud cabdinaasir soofeysana ayaa warbixintan ka diyaarshay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya mudane cismaan abuubakar dubbe oo ay la socdaan mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen xildhibaan cabdulqaadir carabow oo ka mida golaha shacabka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdulaahi xayir ducaale xasan muuday oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle iyo fanaanka da'da yar ee caanka ah qadarkeeyow ayaa booqasho iyo bariidin ugu tegay galabta fanaanada weyn ee binti cumar gacal fanaanadan oo muddo dheer la noolayd xanuuno iyo xaalado kale oo gaar ah ayaa ku faraxday booqashada wafdigan oo ahayd mid kadiisa fanaanada binti cumar gacal oo ka mid ahayd hobolladii hore ee dalkeenna iyo mas-uuliyiinta ayaa in muddo ah ka sheekaystay xasuuso hore oo uu lahaa fankeeda iyo sidoo kale burburkii daruufo la soo darsay oo ay ugu weyn tahay dhaawac ka soo gaaray labadeeda lugood wasiirka wasaaradda warfaafinta cismaan abuubakar dubbe xildhibaan cabdulqaadir carabow iyo agaasime cabdulaahi xayir ducaale ayaa ballan qaaday in wax laga qaban doono xaaladeeda caafimaad ee fanaanadda iyo baahiyaha kale ee la nool yihiin qoyskeeda
shara haddii aad meeshaan kaligaa joogto maanta kaligaa matid wasiirka inta hadda waqtigiisa ka harto uu joogo senatarna waa yahay oo lasoo doortay waxyaaba badanna waa jiraan marka waxaa rabnaa inaan u duceyso arrinta aad ka wada hadalnay muraadada midda mushaar kordhintane waa wasiirka iyo agaasimaha ayaa ballan qaadeen wasiirka waxaa si aada uga sii mahad celinaa in aan ka wada shaqeyno sidii caafimaad aada ugu heli lahayd dibadda gaadiidka aad mataqaanaa dalbatane sida u dhaqsiyaha badan sida u dhaqsiyaha badan waxaa waaye kaas wax barobareyn mara wixiiba inta yaallo waa heliya waa diyaar waxaa sharaf weyn noo ah inaan soo booqano fanaanada qaranka waxaan kaloo halkan ugu mahad celinayaa xildhibaanada soo organise gareeyey xildhibaan carabow iyo xildhibaan xasan muudey in imaanshaha oo la soo xidhiidhay fanaanada qaranka iyo wasiirka oo markii uu maqlayba isla markiiba nagu wargeliyey in aan hawsha isu diyaarino aad iyo aad bay sharaf noogu tahay imaanshaha iyo la kulanka binti cumar gacal oo gurigeedii joogta fanaanada caanka ah ee binti cumar gacal oo ay badi soomaalidu taqaan ayaa si dareen leh uga mahadcelisay booqashada mas-uuliyiintan oo ay ku tilmaamtay mid xasuus gaara ku reebi doonta qulubteeda bacdama aysan jirin sida ay xustay booqasho heerkan oo kale ah ama mas-uuliyiin xasaanadahan oo kala huwan oo ugu yimaada gurigeeda oo ku yaala xaafad isku raran ah oo ka tirsan degmada xamar jajab
waxaa idinkaga mahad celinayaa meesha aan ku noolahay inaad ogaataan haddii ilaahay idinku dawowa alxamdulilah sababtoo ani wasiir ii yimid oo gurigayga igu yimid mahayo laakiin saanta way qoran tahay waxaan dhihi karaa wasiirkii iigu fiicnaa oo i raaligeliya wuxuu ahaa dube xildhibaan carabna ase waxaan leeyahay xildhibaanow musiibaa la igama kiintuso ninkaan dhinaca idinka fadhin aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xayir xayir hadduu i waayo way soo wici jiray sixirtaan marmar tegi jiray hadduu laba maalin i waayo naa maxaa ku helay ayuu i odhan jiray intii tabartiisana wallahi wuu isoo dhaqaadayey marka geedkii maalin la harsada galaba ayuu leeyahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ahna sanatar ka tirsan golaha cusub ee aqalka sare ayaa sheegay in dhinaciisa ay qiimo weyn u leedahay salaanta uu ugu tegay fanaanadda binti cumar waxa uuna ku nunuucsaday in dib ama hoos loo wada eegi doono dhammaanba duruufaha ku xeeran nolosheeda hagaajiyo oo meerfayaashii looga shaqaysiiyo noloshaada aad farxad ku noolaato iyo caafimaad dowlad dhismaysa baan ku jirnay oo wixii fanaan qaran lahaa aan hadda wada gudi karin laakiin waxaanu kuugu nimi inaan kula wadaagno duruufta inaan kula aragno inaan kula joogno inaad ogaato dowladaada inay kuu maqan tahay inaad ogaato wasiirkaaga inuu kaa warayo inaad ogaato inaad dad leedahay inaad ogaato wixii aad kasoo shaqaysay nabad iyo wacyigelin iyo walaalnimo iyo soomaalinimo inay meel ku yaalin bangi ku yaalin marka binti cumar gacal annagana farxad gaaray galabta noota waxaa laga yaabaa inaan maaragtay shir kasta inta gelaa maanta kana iga muhiimsan shir kasta inta gelaa iyo shaqo kasta inta gelaa maanta kana iga muhiimsan
aad buu umahadsan yahay waryaheena maxamuud cabdinaasir soofeysana oo warbixintaas inala socodsiinayay markaana akhbaraadka dibadda madaxweynayaasha mareykanka iyo shiinaha ayaa yeeshay kulan qadka taleefonka ah iskuna raacay iskaashiga labada dal madaxweyne biden ayaa u sheegay hogaamiyaha shiinaha shin binjin in labadooda mas-uuliyad ay ka saaran tahay hubinta xidhiirka shiinaha iyo mareykanka labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka hadlay sidii looga baaqsan lahaa in labada dal uu dhex maro dagaal toos ah kadib kulan ay ku yeesheen aalada fogaan aragga ee shaashada layska arko madaxweynaha shiinaha ayaa dhankiisa ka hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka dhinaca caafimaadka ee labada dal gaar ahaan heshiiska isbeddelka cimilada iyo xanuunka covid nneteen guud ahaan warkii subax eed ka dhegaysanayseen raadiyo muqdisho waa inaga intaa warka anigoo xamdi mahad yarya ayaa la socodsiinayay